bismillaahi raxmaan iraxiim halka aad naga dhegaysanaysaan waa ceegaag waxaa geeri naxdinle ku timid oo dil waxshinimaa lagu geystay magaalada lascanood wariyihii universal t v axmed saakin haddaba dilka wariyahaas ayaan waxaanu ka horeysanay wariyaha mandaqada cali dhagjar cali dhagjar may maqlaysaa bal warbixinta warbixinta kooban bal nasoo gaarsii bal
xasan hadda maaragtay adiga dhegeystayaasha maadacaya dadcom xusenow hadda saacada saacada saacada geeska afrika mar hadda waa tobankii iyo barkii fiidnimo geeska afrikada bari war hadda kasoo dhacay nasoo gaaray ayaa sheegaya ilaa sacanood dal foolxum ay u geystay wariyi axmed saakin oo kamid ahaa bahda universal t v isla markaana kamid ahaa wariyaasha ugu caansan ee gobolka sool ka howlgala weriyi axmed saakin ayaa goorigooda sacanood waxaa ku dilay kooxo hubaysan oo baastar oo ka hubaysan xilliguu dilku dhacayna xuseen wuxuu ku sugnaa gurigiisa hortiisa oo ku yaala isla bartamaha magaalada sacanood xaafad ka mid a
yaad laisleeyahay way dilkaa way ka dambayn karaan
xuseynow lama oga cidda dilkan ka damayn karta dilkan caawa loo geystay allaha naxariisto axmed saakin oo runtii aanu si weyn uga naxnay guud ahaanba bahda wariyaasha gobolka cayn iyo bahda wariyaasha gobolka sool ama sool isaaga cayn ee khaatimo deegaanka la isku yidhahdo o dhan wariyaasha dhanse ay caawa nikangaradaas aad bay uga naxeen lama oga wax ka dambeeya dilkaasi cidda geysatay balse dilkiisu wuxuu kusoo degmaya kadib markii saakan lascanood ka dhacay qarax hal qof ku dhalacmay oo maalmahan la sheegin xaaladda ammaanka gobolkaasi ay ahayd israa kasii baxasa ayuu kusoo baymay waxaana kalo xuflana kusoo baymaysaa iyadoo la ogaa in dilalka inta badan wariyaasha lala bartilmaamadsado ay ka dhacaan gobolada koonfureed dalka soomaaliya gaar ahaan magaalada muqdisho iyo gobolada dalka gobolada koonfureed soomaaliya ayay noqonaysaa tan warihii ugu horeeyey ee mandaqada soor sanaaga cayn lagu dila caawa allaha naxariistay warigi axmed saakin ayuu noqday haddaanu nahay bahda shabakada wararka dadka iyo guud ahaanba saxafiyiinta gobolada soor sanaaga cayn waxaan u diranaa tacsi warfoonkaas eeladii iyo qaraabadii iyo xaaska dugoor weliba sidoo dhawaan guurtay wiilka dhalinyarada ay u shaqaynta universal dhacsi ayaanu gaarsiinaa xuseenow waa garta cali kooxaha xagga jira ee loo yaqaano al-shabaab lana leh xiriirka argagixisada caalamiga ee alqaacida ayaa waxa ay si ay isku soo shacbixiyaan waxa ay bartilmaameystaan wariyaasha maadaama lagaga adkaaday kooxaha koonfurta dalka soomaaliya ma laga yaabaa inay usoo wareegeen dhinacan waqooyiga ofeno midi dad badan ayaa arrimaha saadaaninaya balse lagama sii hordhici karo waxay maalmahan idaacadaha caalamka iyo wargeysyada qoriyeen in ay kasii baxayaan al-shabaab inta badanba gobolada koonfureed markii laga waranaaday lagama sii hordhici karo oo al-shabaab inta badan wariyaasha dalalkooda iyaga ma basaamed ka dhegeysanay allaha naga badbaadiyey balse arrintan caawa dhacdadan guud ahaanba dal deegaanka oo dhan ah waxay ku noqotay dacdad si weyn looga naco oo magaalada dhanba wada caawa aad ba looga hadalayaa iyo degmooyinka iyo tuulooyinka hoosi maada waana geeri aad iyo aad u naxdin oo waxashimo ah wariyahan loo geystay oo wariye caan ahaa wariye degan ahaa allah u naxariistee anigu in badan ayaan nafsanays naqaanay laasana waan isku aragnay in badan ayaan wada sheekaysanay waxbaan wada cunay waxbaana meel baan wada fadhisanay marka runtii aniga caawa isbeddel weyn ayay gaa murtay oo meel runtii aad iyo aad guud ahaan jirkeyga dhan ayaa laga dareemaya ama hadalkii oo dhan sida aan masaaxiibkay axmesaaka naga naxay ilaahayna waxaan ugu baray inuu janna firdowsa uu ka waraabiyo ehelkiisna uu samariyadan iyo xaaskiisaba ka siiyo aamiin cali haddaan dib ugu noqonno ma laga yaabaa in dilkan uu la xidhiidho xagga siyaasadda maadaama ay lascanood tahay magaalo haatan ay qasab ku haystaan maamulka somalilan
xuseen waa dadka arrimaha siyaasada xuseenowka inta marxuumkan aan su-aasha aan u gelin dhowaan toddobaadka gudihiisa laascanood waryahaas ciidamada somalilan ayaa ku xiray allaha u naxariistee oo isaga isagayo wariyaal badan iyo haween sida iyo warbaahinta hore aan uga soo sheegnay oo waxaa lagu eeday inuu filim ka duubay haweenka gobolka sool lagu taageerayo ra-iisul wasaaraha dalka soomaaliya doctor cabdi faarax shadoon saacid oo gobolkaas kasoo duubay oo warbaahinta qaarkood lagaasiyey waa isaga waa la xiray isagii wariya soomaali tana uga shaqeeyay gobolka sool aanu ka saxeednahay cabdi nolol iyo haween aada usoo badanayanaas aada uga xiray marka way dabcan lagama sii hordhici karo balse siyaasada gobolka ka jirta waa siyaasad inta badan isbadbadasha oo bilihii markii la joogaba kacbahan samaysa dhowrkii bilada xil ayay kacbahan samaysa balse lagama sii hordhici karo ciidamada booliiska lascanood aan sudee nala xiriray goorhowsana waa ii suurtagala badiyay balse wararkeena dambe ayaynu faahfaahin dheeraada lagu heli karaa ciidinka dambaysa dilka allah u naxariistay wariyi axmed saakin waayahay aada iyo aad ayaa u mahadsan tahay kaasi waxa uu ahaa weriye cali dhegjar oo naga soo warama mandaqada khaatuma state of soomaaliya cali aada ayaa u mahadsan tahay aad ayaad ku salaam aleyk cali salaam aleykum dhammaantiin